runta waa mahadsan tahay dagaaladani salka waxay ku hayaan wax si dhaqan lagu tilmaami karo oo qaab daran oo awla dadku waa isku qaban jireen oo ceelka iyo xoole iyo waa isku qaban jireen oo wax hore u jiri jiray laakiin wixii la haystay baa hadda waxa la haysta ka bedelan marka dee qofka waxa laga yaabaa bahalo dhaco qofkan ama ulburu ku dhufto ama kan ugu adag uu toorey ku dhufto marka laakiin hadda qorigii baa fudud oo gacanta dadka ugu jira maadaama waxaana kasoo bilowday waagii shabaabka lala dagaalamay lakuubka u gateen marka taasaa sii kuleynayso iyo social mediahan oo wixii markay dhacaanba isla markiiba soo tuurahaya marka arrimahaasaa weyneynaya oo adkeynaya hadda waxaan waa waxii hore jiri jiray adduunyada ka dhici jiray marka horeba
dagaaladu mudday socdaan hadda inta laga warqabo guddoomiye way soo laalaabteen weli wax dadaala oo dawladdu ay bixisay oo dagaalada lagu xakameynaya ma socdaan miya
eedow horta dawladdu reerarkii ugu sarreeyey waa ku gashay arrintan ayadoo hawsha dhacdo cusub tahay oo qoyan tahay oo weliba xaaladda inta badan isku haley jirin ayaa madaxweynaha dowladda galmudug ahaa abdikaariye oo safar qayb kamid ah dhinaca bariga iyo waqooyiga uga maqanaa ayuu soo gaabiyey ku soo gaaray goobtii ka dhacday arrintu isla meeshaasna wuxuu kaga dhawaaqay in gogol iskugu soo galaan iyagona labadii beeloodna oo walaalaha ahayna waa ka aqbaleen halkan baa la yimid guddaa lagu jiray hawshiina saasaa loo galay dowladda juhdi weyn bay ku bixisay labada beelood ba ogyihiin oona dhihi kara xataa dagaalada ka dhadhaca beelaha kuwii ugu weynaa ee lagu baxsho hawl ayaa la geliyaan filaya marka way jirtaa in dawladdu xoog badan ay ku bixisay meel fiicanna soo gaarsiisay ilaa haddeerta maxaa marka dadaalada derdereeyey oo halbacaad lagu lise ka dhigay oo dagaaladii dib u soo celiyey
meel horta labadii kalebaa lagu dhisay dagaal xoog loo socdo ahaa dagaalka de waa istaagay hadda dagaal ma socdo haddii markaa la dayi lahaa ama aysa dawladda dhexgeli lahayna maanta sida ma ahaateen qaabkan qaab ka duwan u ahaa lahaa dhibasho ka badnaan laheyd wareer ka badnaan lahaa marka waa laga faa'iido horta dagaalkii wuu hakaday laakiin dadkii weli gocashaas ka jirta oo labada dhinacba ah marka weli waktigeedii ma gaarin laakiin si shacabnimaana waa loo galay oo beesha hadda la degan oo kale meesha waa u gashay dowladduna waa u gashay labaduna hadda waa ku jiraan oo lagama marna marka ballan kale oo hadda taagan oo la filahayo ayaa jirta oo insha allah inay wax weyn ka qabataan rajeynayna maalin ka hor dagaal baa ka dhacay ku dhawaad shan ruuxaa dhimatay maantay dagaala mar kala dhacay khasaara la warinaya tiro dhowr qofooda inay ku dhaawacmeen dhowr qofna dhimatay weli dagaaladii way jiraan soomahan deegaankii waa ay ka dhacdhacayaan
marka dagaal la yidhaahdo laba qof haddii isgaasho hataa dagaal baa la dhahayaa adaa dadkaan hadda maanta waxaa dhacay maqlaysay waa dad ilaalaha oo isaas kasila sheega laakiin dagaal duulahan oo qolo inta qaadda qolo kale ku qaaday ama qolo kale kusoo qaaday inaysan jirin baan filayaa sidaan adigana soo gaadhay laakiin haddii uun wax dhacaan waxa weeye waa dagaal laakiin dagaalkii ay dagaalamayeen weynaa haddeertaan waa qabow yahay mana filayo in hadda wax hadda dhacayaa la dhihi karo waa dagaal laakiin weli kalsoonidii walaalnimada ahaa oo lagu wada daaqi lahaa oo lagu wada degi lahaa ayaan weli heerkeeda gaarin waana lagu jiraya oo intaa waa lagu jiraa oo shaksi iyo beel iyo dowladba intaba waa lagu jiraa
waxaa jira deegaano dagaalo ay ka dhaceen oo daaqa iyo biyaha ku salaysnaa sida deegaanka docoley gobolka mudug oo kale dowlad goboleedka isla markiiba waxa ay ku bixisay dadaal waxaa la xirxiray dadkii deegaanka waxaa la qaqabtay dhinacyadii dirirtu ay ka dhexaysay maxay kaga duwan tahay docoley deegaanadan hadda dagaaladu ay kaga dhacayaan gobolka galgaduud
walaalow ka duwanaan kala maaha hadda fursadda hadda sida loo helo weye way jirtaa in laga faa'iidaystay dadkii markaas loo arkay in hawsha ay hurinayeen in markiiba gacanta lagu dhigo waana wax markii hore bilow ahaana waa ahaayeen wax hore u jirana ma ahayn taasaa fududaysay laakiin hadda dagaalkan hadda aan ka hadlaynay oo mataqaan landheer waxa weye dhimasho badan baa ka dhacday hawshu intaan way ka qoto dheer tahay marka labada meelood meelo badan oo kale ka dhaca jiray oo asbuuc dhaweyto ayagana dhinacaas kale oo dhinaca dhabar xaggeeda dhinaca halkaas ugu keenna iyagana hadeertaana wanaag badan dhex yaallo oo ilaa hadda ay qawdahay marka waxaan rajeynaynaa meel laga seexday goonida ma jirte meel goonidu kaga duwantaa ma lehe qaababkii iyo fursadda la helahayo markaasi qaabka loo xalinayo iyo qaabka dadka ruuxooda ay u rabaan in loo xaliyo ayaa kala duwan marka habba waa nuucii markaas ay ku habboontaa wax looga xalinaya insha allahu tacaala
dagaalkan deegaanka landheer ma waxaa jira gacmo aad tuhmaysaan oo colaadaas furinaya oo aan deegaanada rabin in nabad ka dhacdo oo aad isleedihiin way qayb bay ka yihiin ma jiraan haye waxaa ka waxaa kamid a qurba joogta macnaha marka walba dadka maskaxdiisa kusoo dhaca waa siyaasiyiin iyo qof dan leh waa ku jiraa oo kama marna laakiin boqol kiiba sagaashan iyo sagaal waxaa dagaalkan hadda landheer horinaya waa qurba joogta wey marka qurba joogta laleeyahay waa qanaan qurba joog dadkii ugu horreeyay waddanku maxaa saad baroo jooga ka baxay baan ahaa oo haddana degan waxaan u leeyahay waxa weeye way ka maqan yihiin ilmahoodii iskooladay u dhigtaan caafimaad u helaan ayagoona meel amniga joogaan marka waxay u baahan yihiin keliya inay kaga faanaan doonadka iyo magdoonalada iyo baararka tateerida inay kaga sheekeeyaan bay u baahan yihiin malaayiin lacag ay soo shubayaan ayagoo raba faankaasi iyo inay maanta kufriya kacabaan laakiin ma dareemayaan damageka iyo dhibaatada ee kuwa ay lacagta usoo dirayaan gaariga dadkan waa dad ehelo walaala waa wiiliya tigis inta la qaadana china lagu soo bedeli maayo ama ethoobiya lagu soo bedeli maayo ama yeman la keeni maayo way isla deganaanayaan inta qiyaamaha ka dhibana way isla deganaanayaan waxaa fiican marka in dadka qurba joogaahu haddii meesha colaal taallo meesha haddii dagaal jiro wax developmentiyo laga samayn karaa ma leh ogow kaa xabadda usoo dhiirayso wiilkiisa iskuulliga mahayo caafimaadna heli mayo biyo nadiifana heli mayo amnina heli maayo waxaa fiican lacagtaas inaad adduunkana uga faa'iidayso dadka ehelka kuu ah oo nabadooda kaga shaqayso si aakhirana aad ajir uga shaqaysato adduunkana ay wax ugu tarto waxa weye marka gacantaasi waa ku jirtaa ayadoo aan inta badan aan ogeyn xoogaal u ahayn waxaa meesha yaala mabda-oodun intaas keliya uu yahay waxaa jirta gacmo kale oo dad dad siyaasiyiin oo isleh haddii meeshaa nabad ka dhalato meeshaa hagaagto meeshaa safgarto fiirka waxaa helaya maamulka hadda jira sidas u helin biisi ka dhig way jirtaa sax waxaa kaloo saddexeeya dad maka sax oo caqligoodu ku filan yahay colaadan oo wax dadku isku ahaayeen iyo wax lasoo maray aan ogeyn meeshaan in laga tegahayo oo aqiro loo socdo madaxda laga qaadanayana aan si fiican qalbigooda uga dhadhacsanayn oo huryo dagaalada waa jiraan oo dhalinyaraa
ugu dambeyntii ugu dambeyntii guddoomiye maxaa tillaabooyin ah oo hadda idiin qorshaysan si deegaanada xal waara looga gaaro colaaddooda soo laalaabatay
adeerow haddan waxaan ku idhi waxaa midaysan kulan maalin dhoweysta la qabtay ballan laga ballamaa midaysan oo ah in laisku soo laabto ayadaasaan sugaynaa waxaana filayaa haddii laisku soo laabto wax yar baa dhiban oo hadda wadahadalkii iyo brosiiskii shirka loo qaban lahaayba hadda socda dad dhaqan ay wadaan dowladduna ay kor ka taagan tahay oo ay mataqaana garawadeen camal oo kale ka tahay oo back up u tahay laakiin waxa gacanta kula jira ayayeen dhaqan waxay la hadlayaan waa dhaqanka labada dowlad yihiin taas baa mudaysan oo balanteeda soo dhowdahay marka waxaan sugaynaa in balanta hadday timaado wax horumar laga gaaro insha allahu tacaala dadkana waa dad walaala oo weli abtigiisa dad kala tegayana maaha waxaana isku qasban yihiin inay isqaataan goor iyo noqotaba